wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada koonfur galbeed soomaaliya ee qabatay kululunku dowhay sida lingroo jiilahay bacyo halkamar la isticmaalo kaasi oo kudhihi xarunta wasaaradda shirka wayba goobrow ku hay wasiirada wasaarado amniga ganacsiga dekadda maamulka gobolka baykan degmada baydhabo agaasimayaal taliska booliska qeybta gobolka bay iyo ganacsata wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada koonfur galbeed soomaaliya diini cabdinuur cabdi iyo shir jaraa-id qobaday oo lunkudowahaya kulankulous ka saabsanay weynu iswarbaahintuusi sheegay in lagu bilaabo bili koowaad ee sanadka cusub ee labada kun labaatan iyo shanta jaradoowna isticmaalka bacyo shirkaas weli ku hadalaayahe dhibaatooyinka oo bacaha halkamar la isticmaalo yaa ka hayta deegaanada koonfur galbeed bulshadiiya caafimaad ahaan iyo deegaan ahaanba marka markii un isla falanqayna ka damba unla u fiiriyaana baahida liingoba inay bini aadanka ku nool ee deegaanadan koonfur galbeed oo noolaha ah hanagadeen dadka bini aadanka ama dhirta hanaga toy bacdan oo halka mar la isticmaalo wali kahaytaha runtii caafimaad darro eed un weyn iyo deegaankii iyo meel raaiso bay-adii dhanba iyada aan wasaqaytay islamarkaasna dhibaatooyin weyn ka haytay saas daraadee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada migiyaa la talatay ee dhammaan dadka khusayta iyo wasaaradaha line ministerska ah weli hasaartay wareegtadu laka mamnuuco inii la hadajiye laku ganacsada la adeegsada bacdo halka mar ah ogna inii oo dadka ganacsatada iyo dadka bulshada ubaahanyihiin waqti marka waqti yara siini ilaa iyo waliliangobadahe kowda janaay lama kun labaatan shanta maalinta kowda janaay lama kun labaatan shanta yaa bilaawata guud ahaan deegaanada koonfur galbeed walila ku mamnuucay soo saarista soo dejinta qaybinta iyo isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo walku mamnuuci malka adeegsado karo malku ganacsado koro mal sheeno koro dadweynaha deegaanadu maamulka koonfur galbeed weli insheegane ogeysiyaane inii awaamirta kubati oo ay wareegtadu un haddaha saarne la dhaqangeliyey wasaaradda ganacsiga saas oo kale yaan wareegtaha saara doonta oo koonfur galbeed wasaaradda maaliyadda saas oo kale ganacsatada hadajiyaw malku canshuuri doono wasaaradda amniga saas oo kale awaamiiraha saaro doontay rugta ganacsiga xeer ilaalinta iyo garsoorkana wali faraanaha insha allah migi waqtigaas la deeri iyo taliska booliiskaba oo gobolada sideeda gobol baybakor iyo gedabe inay awaamirtaas fuliyaan horey wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada dowladda federaalk soomaaliya angrojide isticmaalow kabacyo halka mar la isticmaalo weynay sheegtay in qofkii laka araga sharciga la waafajiyo doona